Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Warshadaha Soomaaliya iyo Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Warshadaha Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo mas'uuliyiin ay ka mid yihiin rugaha ganacsiga warshadaha dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliya ayaa booqashooyin dheendheen ku sameeyay rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland iyo xarumaha biyaha ee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo. Kormeerka kadib, Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Warshadaha Soomaaliya Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa ka warbixiyay safarkiisa Kismaayo isagoona sheegay in maalmaha soo socda magaalada Kismaayo ay ku soo fool leeyihiin wafdi ka iman doona dalka Qatar uuna sheegay in loo diyaar garoobo. Si kastaba ha ahaatee, kormeerka ay wasaaradaha sameeyeen ayaa daarnaa sidii ay ugu kurageli lahaayeen in dheendheenta iyo kaabayaasha horumarineed ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ka hirgala sanadihii u dambeeyey.
booqasho saddex maalmood aan kusoo gaarnay ee, magaaladan kismaayo ee ku saabsanayd ee, barnaamijkii isdiiwaangelinta casriga aheyd ee aan wadnaha soo gaarsiinay jubbaland ee, ilaahay mahadiisa wuu noo soo gabagaboobay maanta ayaa wafdigu intiisa badan safraya haddii ilaahay yidhaahdo Een, waa ku mahadsan yihiin xarunta jambarka ee jubbaland sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen waana ku faraxsannahay mar mar kale inaan kusoo laaban haddii ilaah yidhaahdo Een, maalmaha soo aadan haddii ilaah yidhaahdo waxaa jubbaland kusoo fool leh wafdi ballaaran oo dowladda ciraaq nooga imaan doona magaalada muqdisho ay soo de- kusoo hormari doonaan sideedda bisha kadibna intaan usoo gudbi doonaa haddii ilaah yidhaahdo Een, wafdigaas wuxuu ka kooban yahay wasiirka ganacsiga ee, ciraaq iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha isku ah iyo iyo ganacsato xoog lahoo oo xoolaha ka ganacsan doonta haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa inaa u diyaar garowdaan haddii ilaah yidhaahdo soo dhoweynta wafdigaas ballaaran haddii ilaah yidhaahdo Een, sideed bishay kole muqdisho kusoo horumari doonaan kadib waa soo gudbi doonaan xilligana soo sheegi doon haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabnaa sidii aad lidinkaga bartay inaad usoo dhoweysaan wafuudda ilahay idinkiisa aad baan idinka u mahadcelinaynaa sida wanaagsan annagana ay aniga iyo wafdigeygaba aad noo soo dhoweyseen ee qiimaha lahayd maantana aad noo sukootinaysaan